bal waxaad nooga warantaa xaaladda magaalada boosaaso oo shalay iyo maanta ay dagaalla ka dhaceen bismillah alxamdulilah haarun aad baan ugu mahadsan tahay waana ku salaamayaa xaaladda guud xilligan magaalada la yidhaahdo boosaaso waxa ay u tahay horta wakti ahaan waa waa waaberi waa qiyaastii waxaa weeye toddobadii subaxnimo waana xaaladdu haddeer sida guud waa degan tahay magaalada boosaaso walow ay rasaas ka socoto bariga magaalada oo madaxtooyada iyo ciidamada puntland difaacoodu ay joogeen inkastoo ay rasaas ku socoto kaga imanaysa agaasimihii hore ciidanka d s f ee xilka laga qaaday iyo ilaalo maleeshiyaad beeleedyo ilaalo u ah xabado ka imanaya ay ku socdaan ciidanka marka dagaalkii shalay iyo kan hadda saaga subaxda sida aad sheegtay sii socda maxaa khasaara oo ka dhashay khasaaraha dhinaca ciidanka dawladda laba askari oo askari ka mida uu dhaawac u dhintay iyo laba saddex askari oo dhaawacaa jira iyaga dhinacoodana intaasoo kale saddex askari oo dhimasho ah iyo waxaa naloo sheegay ilaa shan askari oo dhaawac ah shan ciidamadooda ka mid oo dhaawac ah
dagaalkani muxuu uga socdaa magaalada boosaaso maxaa keenay oo sababay oo arrinta gaadhsiiyey heerkan
aad baa umahadsan tahay waxaa laga wada dharagsanaa digreetadii soo baxday afar iyo labaatankii bishii nofembar oo madaxweynuhu xilka kaga qaaday agaasimihii hore ciidanka b s f maxamuud cismaan cabdulaahi haddii uu diiday oo uu ka dhaga adeegay inuu u hoggaansamo digreetadii madaxweynaha waxa uu sameeyey ciidamadii la joogay oo b s f ta ahaa uu wuxuu damcay inuu isticmaalo ciidan isaga la shaqeeya oo aan amarkaa iyaguna qaadan ciidamadii waa ay ku amar diideen waana ay ka soo baxeen xeradii ay markaa joogeen waxa uu marka bilaabay inuu urursado ciidamo maleeshiyaad ah oo oo uu ku talagalay in maadaama uu amardiida uu sameeyey ay difaacaan waxaa dhacday intaa muddadaa faraha badan oo bisha ku dhow annagu waxaanu joognay boosaaso waxaanu u joognay inaanu xil wareejinta samayno hadduu ka dhaga adeygay oo aanu aragnay inuu colaad u jihaystayna waxaanu ka shaqaynayna bal in arrinta tan lagu qanciyo oo cid kasta oo hadday dhaqan tahay iyo hadday culummo tahay iyo hadday ganacsato tahay cid kasta oo awaan ka shaqaynaysay waxaanu siinay wakti ay arrinta tan ku xalliyaan oo ay ku qanciyaan in ay digreetada madaxweynaha ay u hoggaansamaan maxamuud iyo fallaagada uu wato oo halkaa fadhiya nasiib darro waxaa ahayd in maalintii shalay ahayd inay ciidamada ay soo weerareen oo ay ku bilaabeen mar qura ay ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiiro dhexe iyo tiiro dheerba ah ciidankii oo halkaa difaac kaga jiray kadibna ciidanka uu khasaarahaa soo gaaray anigu markii hore waxaan fadhiyay xafiiskayga shaqada markaan ogaaday in ciidankii ay xabadi ku socoto waxa aan tegey xarunta madaxtooyada ee boosaaso oo u dhoweyd meesha ay markaa ay ka dagaalamayeen ciidankan fallaagada ah halkaasaan fadhiistay madaxtooyada intii aan fadhiyey madaxtooyada keliya waxa ay ku soo rideen hoobiye iyo rasaas ka badan ilaa kuntuneeye ka badan oo madaxtooyada gudaheeda kusoo dhacayay dhaawacyada ciidankana qayb ka mida geystay ciidamaduna si fiican bay isaga caabiyeen ilaa iyo xalay makhribadii waxaanu joognay madaxtooyada si aanu arrintaa u ogaano meesha ay ku ibabeesho hadday xabaddu istaagtay ciidamadu difaacoodii iyo dhufaysadii ay joogeen baamar ku siina inay ku ekaadaan sidoo kale waxa ay andaro ahayd inay hoobiyaashaa si la mid ah ay magaaladana iyo shacabkana ay ula dhaceen oo kontumeeye iyana wax ka badan ay la dhaceen magaalada iyo dad shacabo rayda oo ku waxyeeloobay xalay haddii saa lagu kala seexday oo ay xaaladdu saa ahayd waa berigii anigu waxaan u hurda tegey meeshii aan ka deganaa magaalada boosaaso waxaana soo wacay ciidamadii oo waxay noo sheegeen inay xabadi ku bilaabatay xabadna ay ku socoto ilaa haddeerna xabaddu ay ku socotaa ciidanka waa gartay wasiir isaga waan la hadalnay xalay wuxuu leeyahay anugu waan hareeraysanahay weerar baa laygu soo qaaday annagu difaac un baan ku jirnaa dadka magaalada qaarkood oon la hadallayna waxay leeyihiin jid kasta oo tega dhismaha iyo meesha ay ku sugan yihiin p s f way go-an tahay marka dowladda dabcan go-doomisay sow sidaas ma aha macnaa colaad sow ma arki karo haddii qof dhinac kasta laga xiro
aad ba umahadsan tahay haaruun waxa aad fahmi kartaa dowlad mandate haysata iyo ciidamo amni oo sharciya oo amnigii magaalada sugaya qaabka ay u shaqayn karaan sidii rotiiniga ahayd oo normalka ahayd oo amniga magaalada looga shaqaynayay bay uga shaqaynayeen ciidamada magaalada boosaaso waxaad og tahay in ay tahay magaalo dhul buuralaya u dhow mararka qaarkoodna nimanka colka argagixisada ah ay kusoo dhuumaalaystaan marka iyadoo taa laga taxadarayo mar walba magaalada iyo waddooyinkooda waxaa laga qabtaa rondo joogta ah oo ay ciidamada amniga ay ka qabtaan tii caadiga ahayd iyo rondadii caadiga ahayd oo socota oo shaqaynaysa oo la hubinayo gaari walba oo dhaqaaqaya iyo cidda saaran iyo waxa ay yihiin unbaa la xoojiyey oo la adkeeyey maadaama ay weheliso niman fallaaga ah oo oo col ah oo ciidan urursi iyo gaadiid urursi iyo hub urursi ku jira taa unbaa la xoojiyey wax gaara iyo taarget gaara oo la sameeyey ma ay jirto arrintaas hadday de ka fal celinayaan oo leeyihiin dawladdu maxay amniga magaalada booso u sugaysaa dawladdu maxay checkpointiya u dhiganaysaa dawladdu maxay gawaarida u baaraysaa ee iyagaa ka jawaabaya hadday taa ka hadlayaan laakiin wax dheeraada oo annaga intaa noo dheer haddeer muddada dhowr iyo labaatanka casho ah sida lagu shaqaynayay oo amniga magaalada lagu sugayey baa lagu sugayey waddooyinka ka yimaada meesha ay degan yihiin dhulka ay kaga soo dhacaan waddooyinka waaweynna mar walba checkpointiyaa yaallay ciidamada amniga u yaallay oo hubinayay dhaqdhaqaaqa iyo cidda maraysa iyo waxa ay yihiin iyo waxa ay ka shaqaynayaan wax intii ka duwanaydna lama samayn hadday tahay shalay waxa weeye iyo hadday tahay maalmihii ka horreeyeyba ciidamada amniga sidii dabiiciga ahaa oo routiiniga ahaa unbay u shaqaynayeen iyagaa go'aansaday inay ciidamada shalay soo weeraraan oo ku ekeeyey rasaasta ka dhacda qoryaha tirada dheer u dhaca iyo kuwa tirada dhexe u dhaca iyo qoryaha hoobiyaha ka dhacda mar qura ku wada ekeeyey ciidamaduna waxay ku qasbanaadeen inay markaa ay difaac galaan oo ay ka jawaabaan rasaasta xooga badan oo ku soconaysa weliba waa dareemi kartaa ciidan xoog badan oo sharciyad haysta oo diyaargarow fiican sameeyey khasaaraha ay geysan karaan haddii ay si dhammaystiran ay u dagaalamaan annagaa mar walba ciidanka dhex taagnayn oo waxaanu ahayn difaaciinna ma soo dhaafi kartaan difaaciinnana kuma ekaan kartaan rasaasta aad ridaanna waxay noqonaysaa rasaas jawaab u ah oo rasaasta ay ridayaan difaac u ah mar walba annagaa la dhex taagnayn waa gartay inkastoo aanay isbarbar dhigayn dagaalkii ka dhacay guraceel ee ahlu sunna iyo galmudug iyo dagaalkan oo aanay isbarbar dhigayn laba xaaladood laba maamul goboleed oo kala duwan ay yihiin haddana si guud marka loo eego dadku waxay leeyihiin kooxihii ama mas-uuliyiintii ciidamadii soomaalida ee lagu tababaray dhaqaalaha iyo hantida dadweynaha iyagii ayaa isku soo laabtay halkii laga doonayay inay la dagaalamaan cadowgooda guud oo ah kooxaha xagjirka ah marka dagaalkan hadda boosaaso ka socda sow farxad uma aha cadowgii puntland hadday yihiin al-shabaab hadday yihiin daacish oo labada dhinac idinka kala xiga aad baa umahadsan tahay sida saxan marka wax loo qiimeeyo dagaal kasta oo daraf argagixisada ka mid ah lagula jiro oo ay ciidamada dawladdu ay kula jiraan waxa uu noqonayaa dagaal argagixisada lagula dagaalamayo argagixiso marka aynu definition samayno argagixiso waa niman burcad ah oo qawlaysato ah oo sharci darro ah ama ha noqoteen argagixiso diimeed ama ha noqoto argagixiso kale oo iyaguna dana gaara leh oo raba in ay sharciyadii iyo nidaamkii iyo kala dambayntii ay burburiyaan annaga marka cid kasta oo qaswadayaal ah oo raba kala dambayntii inay lumiyaan oo ay rabaan in ay lumiyaan amarkii iyo digreetooyinkii shaqaynayey oo waddanku uu ku dhisnaa iyo awaamirtii hay-adaha sharciga ee dawladda in ay buriygixiso argagixisay noo yihiin wax differency ah iyo wax farqi ah oo ay yeelanayaan iyaga iyo argixisa diimeedkana ma jirto maxaa yeelay hadduu kala hadday kala dambayntu lunto hadday sharciyadu lunto haddii dowladnimo ay shaqayn weydo oo la noqdo dad siman nin walba waxaa laga yaabaa inuu helo waxaa laga yaabaa qoriga iyo saanada inuu helo waxaa la noqonayaa dad siman dad siman oo markaa marba kii isagu sharciyad isagu markaa uu sharciyad yeesho bay noqonaysaa marka halkaa waxaan kusoo ururin lahaa dowladda puntland waxaa laga wada warhayaa inay saddex labaatankaa sano ay jirtay intii argixisadu ay abuurantay mar walba in argixisada la dagaalamaysay mar walba inay nidaamka iyo kala dambaynta ay xiirinaysay oo ilaalinaysay ciidamadu tii lagu dhisay bay u taagan yihiin ciddii ama noqoto argagixiso diimeed ama garab siisana waxa weeye waa la dagaalamaya nidaamka iyo sharciga cid kasta oo ka hor timaada oo kala dambaynta diidda oo dowladnimada diidda oo tiraahda awood baanu nahay aan cidna ka amar qaadan oo halkaa fadhidana waxay noqonaysaa iyagana cid ka hor timi sharciga oo aan wax badan ka oodsakayn argagixiso diimeedka waa gartay wasiir haddii taliyaha ururka ama ciidanka b s f oo aynu ognahay idinkuna aada og tihiin inay muddo sannada ah la dagaalamayeen ururada xag jirka ah ciidamo aada u tababaranna ay yihiin dabcan guulo badanna idiin soo hooyey howlo aad bilihii lasoo dhaafay ka fuliseen bariga gobolka barina ka qaybgala horseed ka ahaa ma ciidankaas waxaad leedahay ayaad barbar dhigaysaa kooxaha xag jirka ah ciidankaas oo howlahaas muhiimka u hayay mar haddii arrinta aad isku khilaafteen ay tahay taliyaha uu diiday xilka qaadistiisa waxaa wanaagsan haaruunow inay wax walba ay cleer yihiin ciidanka b s f ee ahaa ciidamadii la tababaray ee argixisada la dagaalamayay ee difaacayay waxa ay la joogaan oo ay ka garabsafan yihiin ciidamada b s f ta ah oo sharciga ah oo hoos jooga agaasimaha cusub genaraal amiin xaaji khayr waxa ayna qayb ka yihiin waxa ayna qayb ka yihiin difaaca hadeer socda oo nimankan fallaagada ah ay ku soo weerareen ciidamada dowladda qayb bay ka yihiin ciidankii b s f ta saxda ahaa difaacaasay qayb ka yihiin laakiin waxa weeye nimankan hadeer aynu ka hadleenno oo maxamuud cismaan diyaana uu wato waxa weeye waa ciidamo fallaaga ah oo maleeshiyaad ah oo uu soo urursaday oo marna aan ahayn ciidan saxan ama ciidankii hore oo b s f aan ahayn ee ciidan fallaaga ah oo qowlaysato ah oo uu soo urursaday weeye xal iyo waanwaan hadda oo odayaashu inay qayb ka qaataan puntland waxaa lagu yaqaana odayaasha eesimadu inay door ku lahaadaan nabadda iyo xasiloonida muddadaas soo jirtay dowladdu ma ogoshahay xal iyo waanwaan arrintan in lagu dayo qodobo horey soo jeediyeenna dowladdu ugu yaraan mid ka mida way ka soo horjeesatay marka maxay u diidan tahay dowladdu doorka odayaasha iyo xalkii ay keeneen hadda se ma ogoshihiin haarun dowladdu mar walba waxay diyaar u tahay oo ay mar horena u taagnayd haddeerna ay u taagan tahay xal kasta oo nabadeed dowladdu diyaar bay u tahay iyadoo u turaysa shacabkeeda iyaro iyadoo u turaysa amniga magaalada boosaaso mar walba wax kasta oo nabad ku dhammaanaya diyaar bay u tahay marka laga reebo wixii sharci darro ah oo nidaamka iyo waddankani dastuur buu leeyahay wuxuu leeyahay system dhammaystiran oo dowladeed waxa laale wixii ka hor imanaya systemkaa iyo nidaamkaa iyo sharciyaddaas oo khilaafsan marka laga tago wixii waawaan ah cid kasta oo wadda waa soo dhowaynaynaa waana waxa keenay muddo bil ku dhow inaanu fadhinno oo aanu ogolaano magaaladii boosaaso ciidan fallaaga ah oo aan sharci ahayn oo qowlaysato ah in lagu ururiyo inaanu ogolaano oo aanu dhimrinno oo nidhaahno warbal colka waraf ma lagu dayey nin kasta oo yidhaahda waa waan baan wadaa culuma waxaanu wadnaa waa waan baan wadnaa dhammaystiraanu niri ganacsataa tiri siyaasiyiin hore iyo kuwa hadeer joogaa yidhi intaba waxaanu siinay wakti markii ugu dambaysay markii ay u caal waayeen oo ay arkeen nimankan inay dagaal iyo colaad ay ka go-an tahay waa nagu soo warceliyeen waxay yidhaahdeen annagu arrintaa waxa weeye wanaag bay naga ahayd waana ku mahadsantihiin dowladay inaad noo qabsoonteen oo ilaa iyo intii aad fursadna siinaysay in aanu arrintatan ku xalinno laakiin waa ka madax weynay oo waa ka tala weynay wiilasha halkaa ku xaraysan dee waddanka sharciyad iyo dowlad baa ka jirta hawsha idinka idiin taallaasaa ku xallin lahaydeen annagu laakiin raaligelin baanu ka bixinayna waqtiga aanu idinka lumina hadeerna haaruunow diyaar baanu u nahay cid kasta oo wanaag iyo waawaan aan sharciga khilaafsanayn wax ku dhammaynaysa magacay doontaa wadato su-aashay ugu dambaysa waxa aan maqlay horey in loo soo jeediyey ciidanka b s f in lagu daro danab maamulka puntland muxuu ka qabaa fikradaas
haaruun oo aad baa u mahadsan tahay arrintaas waa arrin xilliga ku habboon iman karta hawsha tan marka aanu xallinno hadduu ilaahay idmo puntland waxa ay ka mid tahay dowladaha federaalka ee xubinta ka ah dowladda dhexe wax kasta oo lagu heshiiyo oo la isla qaatana dowladdu waxa weeye diyaar bay u tahay arrintaa xilligeedaa laga wada hadlaya hadduu ilaahay idmo ku habboon aad baana u mahadsan tahay